bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka xulashada daljir barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo faadumo abuukar cabdiye wuxuuna idinkaga imaanayaa daljir boosaaso waa maalinimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay lixii tobanka bisha saddexaad labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a iska horimaad dhex maray ciidamada puntland iyo kooxaha markabka ku haysta deegaanka caluula wasaaradda caafimaadka ee dowladda puntland oo gurmad caafimaad u fidisay qoysas abaartu ay saamaysay oo kusoo xarooday gobolka sanaag ku dhawaaqista golaha wasiirada soomaaliya oo dibudhac uu ku yimid iyo sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan hooyooyinka ka shaqaysta ganacsiga yaryar ee degmada qardha oo horumar ballaaran sameeyey qodobadaasi qodobo kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka inta aynu ku guda jirno marka horese warkiyo kooban iyo xasan haykal wasaaradda caafimaadka dowladda puntland ayaa gurmad caafimaad waxay u fudisay qoysas ay abaartu ay saamaysay ee kusoo xarooday gobolka sanaaga gudoomiyaha gobolka sanaag maxamuuda ismaaciil ciyoon oo waraysi gaari siiyey raadiw daljir ayaa waxa uu faahfaahin uu ka bixiyey gurmadkaasi caafimaad iyo sidoo kale qoysaskaasi ay wasaaradda u fidisay oo hawshaas iyagu maaragtay gacanta ku haya waxay socon doontaa haddii alla idmo muddo laba bilooda haddii alla idmo oo dad badan ayaa la gaari doonaa insha allahu tacaala maadaama ay abaarta ay la socdaan xanuuno ma garanaysaa kala duwan oo nafaqa daro iyo maxaan ku hargab aada u daran iyo ayay dadkii ay ku dhaceen dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ururka al-shabaab ayaa xalay ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada huriwaa sida ay sheegeen wararka dagaalkaasi ayaa ka dambeeyey kadib markii ciidanka booliska nabad sugidda ay ku lahaayeen xaafadda suuqa xoolaha ay soo weerareen dabley hubeysan oo ka tirsan al-shabaab dadka deegaanka suuqa xoolaha ayaa waxay sheegeen in dagaalkaasi xalay uu ahaa mid aada u xooganaa oo laysku wedaarsaday hubka noocyadiisa kala duwan afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa waxa uu sheegay in iska horimaadkaasi xalay lagu dilay sarkaalkii al-shabaab u qaabilsanaa suuqa xoolaha xaafadda suuqa xoolaha ayaa ah goobaha la sheegayo in ammaankooda aan laysku hallayn karin halkaasi oo mararka qaar ay ka dhacaan weeraro iyo sidoo kale dilal qorshaysan iyadoo maalmihii u dambeeyey la filayay in lagu dhawaaqo liiska magacyada golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaarahana uu ka waday magaalada muqdisho wadatashi ku aadan arrintaasi ayaa waxaa la sheegay in dib udhac uu ku yimid ku dhawaaqista golaha wasiirada waxaana dib loo dhigay ilaa iyo koob iyo labaatanka bishan aanu ku guda jirno aqoon-yahan cabdiraxmaan daqare oo ka mid ah aqoon-yahanada ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya kuna nool magaalada muqdisho ayaa waxa uu raadiyo daljir uga warbixiyey dib udhacan ku yimid ku dhawaaqista golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya iyo nooca xukuumadda ee dowladda laga dhursugayo
dowladnimadu shacabka ayay ka bilaabataa shacabka ayayna ku dhamaataa rasmiyiintu waxay tahay markaas dowladnimada shacabka iskale kuwan waa shaqaalo madaxweynuhu waa adeege waa kawsaar prime ministerku waa kawsaar madaxa baarlamaanku waa kawsaar waxay ilaaliyaan ummadda ayay ilaaliyaan danaheeda marka hadday marka kawsaaran yihiin oo dadka ay u shaqaynayaan ay shacabka yahay marka shacabka marka awoodda iskale waa taqaanaa ninka hantida iskale ee geela iyo ariga looda leh markuu kawsaarka ama raaciga uu u dirsado shaqada waa taqaanaa hadduu shaqada haleeyo waxay ku imaan karayaan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa waxa uu ku taliyey in tallaabada dalka dibaddiisa madaxda ay u aadeyso ay usoo weeciso dalka gudihiisa axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa arrinkaasi waxa uu ku sheegay in lacagaha badan ee safarkaasi ku baxaya madaxda in dalka dib loo geliyo laguna samata bixiyo dadka ay abaartu ay saamaysay siminaarada lana siinayo iyo kharashka ku baxaya iyo kulli inay gudaha ka dhacaan oo wixii loo baahdo naloogu keeno gudaha la fududeeyo deegaanahan anagu ugu diyaarino la arko gudaha iyagoo ku qaadanaya laakiin midkaanoo kale waxaan kusoo dhaweynayaa oon isaga hadda rabaa inuu kanoo kala socdo inay arkaan bal sida dibadda looga shaqeeyo wadamada dhismay say u dhisan yihiin waxaa dhistay dadkoodii inay yihiin baarlamaanada shaqeynaya say u shaqeynayaan siday tahay macno waxaa u kordhaya qofku gudaha marka uu ku soo qaato tababarka iyo marka uu banaanka usoo qaato wuxuu ka helayaa khibrad badan oo keenaysa inuu hiigsado dadkaanu arkay iyo waxay hayaan iyo qaabka loo shaqeeyo
warkii oo koobnaa oo qayb ka ahaa barnaamijka xulashada daljir waaga inta aan dibid kugu celiyay qaybaha kale ee barnaamijka iyo faadimo abuukar cabdi faadima aad ayuu umahadsan yahay xasan hay kaloo inala socodsiinaya warkii oo kooban oo qayb ka ahaa barnaamijka xulashada daljir adeega hoodo ee shirkadda goris waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan mobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaadhay dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo
aynu ku bilownay waxaa saakayska horimaad kooban uu dhex maray ciidamada badda puntland iyo kooxo dhalinyaro ah oo qabsaday isbuucan markab saliid waday oo gooshayay xeebaha puntland markabkaasi ayaa hadda ku xiran deegaanka xaabo waxaana iska horimaadka saaka dhacay ka dhashay khasaare waxaynu la hadalnay mid ka mida dhalinyarada haysta markabka wuxuuna nooga warbixiyey qaabka uu iska horimaadka ku dhacay maxamed laki maano oo ku sugan xarunta daljir garowe ayaana arrimahaasi ka wareystay
xaaladda hadda marka kuwuxuu ku sugan yahay magaalada ama ku sugan yahay xaabo la yiraahdo waa gartay wax wada hadal ah oo waanwaana oo socota ma jirta miya oo ku aadan markabka sidaad usii diin lahaydeen wax waanwaana oo hadda socota ma jirto walaal macan waa gartay waxaad iga warantaa iska horimaad baa saa ka dhacay oo ciidamada b m b f ta ee badda puntland iyo dhalinyaradiina dhex martay siduu ku dhaca iska horimaadkaasi bal faafaahin naga sii walaal macan saaki markay ahayd qadar laba saac iyo bar markii saacaddu maraysay ayaa waxa dhacday sixmad noo wadaalaa baa marka kusoo xirman lahe kusoo xiran lahayd baa wuxuu sameeyey ciidanka puntland inay caabin ku sameeyaan baahin halka rasaas xoog badan oo dhowr saacadoo saacadoo kooban ka socotay baa jirta sida anaa dhankay wax khasaara ah naguma imaan dhankoodan kollay xaaladaha markaan macnaha wax si aan guda galnay waxa maqlaynay khasaaro inay xaggooda ka jirto ee anugu dhankayga wax khasaaraha haddeer aan kuu sheegi karo ma jirto walal macan waa tahay ciidamada ma waxay hayeen kuwa toos idinku soo socday oo doonaya weerar in idinku soo qaadaan mise kuwa waxay ahaayeen doonidaasi ama siximadaasi u dal lahaa walal macan de siximad qola caabin kusoo samaysay waa qola anaga lacag de weerar nagu soo qaaday soo maada garan siximada iyo markabka waxa udhexeeyana ma jirto waa gartay kabacdin halka rasaas baan iswadaarsanay muddo socotay sidaan kuu sheegayna wax khasaara ah jirana ma jirto walaal xageeyaga waa gartay haatan xaaladdu siday ku socotaa ma jirtaa wax idinla soo xiriiray oo ku aadan qolyaha maraakiibta iskale iyo dowladda puntland oo ku aadan in markabkaasi aada sii daysaan wadahadal toosan aada u fadhiisataan walal may wax wadahadala ma jiro oo annaga iyo dowladda naga dhexaysa kollay xaaladda ay wadaana xaalad fiican ma ahan anagu macnaha siday wax ku doonayaan si macnaha wanaagsan ma ahan waxaana u sheegaynaa mar kasta xaaladaas hadday kusii socdaan in xaaladdu faraha kasii bixi doonto baan u sheegaynaa walaal maad waaya idinka maxaad damacsan tihiin ood aad rabtaan ma markabkaasi inaad iyo maraakiibtaba halkaa kusugan wada heshiis saxataan ba mise markabka madax furashaad ka rabtaan walaal hadalkaa mar horan waa kaala hadlay anigu mawqifkayga waa mawqif dheer mana ahan wax madax furasho ah ama dee kelmadan aad cuntada ka wad wadaan oo ah burcad anagu burcad ma nihin dad wadankooda iyo baddooda facanayana walaal maa siaan kuu sheegay marka hore waa gartay waxaa nagu maqaalaha in wadahadal uu socday odayaasha deegaanka iyo maamulka gobolka oo ku aadan markabkaas sidii loo sii deyn lahaa wadahadalkaasi xaguu ka xaguu ku dambeeyey walaal odayaashu odayaal anaga macnaha na tarjuma oo macnaha anaga macnaha masaal naga ah weeye dadkuna waa isku moogays macnaha soomaada garan dadku waxaa lagu wada nool yahay baddaas sidaa la socoto marka haddaan badda iyada difaacan weyno macnaa waa dee anaga taasi inoo kala laakiin no badayada difaacanayna odayaashaas iyo dawladda wixii hadalkooda kusoo go'aamiyan baa anagu ku goonaa soo maadan garan odayaashuna odayaal anaga macnaa tarjumo wey walaalmaa waa tahay xaaladda hadday sidan kusii socoto maxaa ka dhalan karaa
de waa garanaysaa xaaladda hadday sidaa ku socoto macnaha xabad xabad ku wiil kuma dhashay wiil baa ku dhigta soo maadan garan dhimashaa imaanaysa iyo khasaaraa imaanaysa so annagu khasaarada diyaar baa u dhaha walaalmaa
waa tahay waxaan ku talagalno wey kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dhalinyarada haysta markabka lagu qabsaday deegaanka xaabo oo qadka taleefonka ugu waramayay maxamed lakimaan oo ku sugan daljir garoowe wasaaradda caafimaadka ee dowladda puntland ayaa gurmad caafimaad u fidisay qoysaska ay abaartu saameysay ee ku soo xarooday gobolka sanaag maamulka gobolka sanaag ayaa wasaaradda kala qayb qaatay sidii qoysaskaasi loo gaarsiin lahaa adeeg caafimaad oo dhammaystiran waxaana gobolka sanaag ka dhacay kulan looga hadlayay samata bixinta dadka ay abaartu saameysay gudoomiyaha gobolka sanaag ayaa reediyo daljir arrimahaasi uga waramay waxaana ka wareystay xasan haykal bismillahi raxmaani raxiim waa aada baa umahadsantihiin radio daljir waa la socotaan oo dawladda puntland wasaaradaha kala duwan iyo hay-adaha kaleeto oo madaxa banaan oo dawladeed iyo shacabka iyo jaaliyadaha iyo dhammaanba waxaa lagu jiraa sidii loo taakulayn lahaa dadka abaartu ay saamaysay oo maxaan ku idhaahdaa ku dhibaataysan gobolada puntland gaar ahaan gobolka sanaag hadda aan kaala hadlayo oo kamid a gobolada ay sida aadka u saameystay abaartu waxaa jirtay marka dadkaas in loo sameynayey biyodhaan loo sameynayay raashin in loo geeyo iyo cuno iyo waxay cunaan loo sameynayay daaweyn bilaasha marka tan waxay kamid ahayd olole ama daryeel caafimaad oo wasaaradda caafimaadka ee puntland ay gobolka sanaag ay uga sameyneyso dadkii abaaru waxyeeleeyeen weliba dadkii ma xoolaha ay ka dhamaadeen oo meelaha kusoo ururay magaalooyinka agtooda iyo meelahaas kusoo ururay marka waan kala qeyb galay aniga iyo suduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka sanaag waana uga mahad celinay wasaaradda iyo hay-adda tadaamun oo hawshaas iyagu maaragtay gacanta ku haya waxay socon doontaa haddii alla idmo muddo laba bilooda haddii alla idmo oo dad badan ayaa la gaari doonaa insha allahu tacaala maadaama ay abaarta ay la socdaan xanuuno ma garanaysaa kala duwan oo nafaqa darro iyo maxaan ku ihi hargab aada u daran iyo ay ay dadkii ay ku dhaceen marka si waxyaabahaas loola tacaalo oo gargaar degdega looga gaaro ayaa dawladdu maaragtay hawshaas maaragtay u qabatay bulshadeeda iyo dadkeeda welina dee xilligii abaartu waa taagan yahay oo xilligii lagu daraa baa lagu jiraa shalayna shirweyne ayaan u qabanay bulshada aan uga warramayno uga warbixinayno dagaalku meesha uu marayo iyo in isku tashi mar walba la sameeyo jaaliyadihii dibadda baaq loo diro dadka gudaha jooga ay maaragtay istaakulayaan oo wax istaraan iyagu oo iskaashi iyo wadajir iyo midnimo iyo maxaan ku idhahdaa islaamnimo iyo lagu lagu lagu shaqeeyo amniga iyo xasiloonida la ilaaliyo si dadkaas loo gargaaro oo hay-ado badan baa maaragtay gobolka imaanaya oo dadkaas maaragtay gargaaraya in hay-adaha lala shaqeeyo oo lasoo dhaweeyo adigu wadatashi noocaas ayaan la yeelnay bulshaha bulshada qeybaheeda kala duwan waayahay qoysaskan marka aada sheegtay laga talaalayay xanuunada kala duwan ama laga daweynayo dooyo dawooyinkaas bilaashka ah loo fidiyey cadadkooda intee gaaraysaa ilaa intee qoys baa la gaarsiiyey
ilaa hadda hadda waa bilow oo bishan marriage ayay ayay bilaabatay wayna socon doontaa saan kuu sheegay muddo laba bilooda intii la gaari karo insha allahu tacaala waxaa la rajeynayaa yani tiro intii la gaari karo ah in la gaaro oo la gaarsiiyo daryeelka caafimaad oo lacag la-aan
waayahay marka gobolka sooma laha goobo caafimaad oo marka dadka xanuuno sida shuban biyoodka oo kale ay soo ritaan lagula sii tacaali karo inta aysan wasaaraddu aysan iman
meelaha dadka hadda la taariikhgala dadka hadda maxaan ku idhahdaa la rabo in daryeelka caafimaadka bilaashka loo sameeyo waa tuulooyinka fogfog iyo dadkii reer guuraaga ahaa xooluhu ka dhamaadeen oo meelaha ku ururay iyo dadkii xooluhu ka guureen oo aan xarumaha caafimaadka aan soo gaari karin weeye kuwaas wey kuwa la raba insha allahu tacaala in daryeelka caafimaad loo fidiyo xarumaha caafimaadku gobolku magaalooyinka waaweyn bay ku yaaliin magaalooyinka waaweynna dee inta soo gaari kartaa waa iska yar tahay magaalada gudaheeda iyo intaas ayay maaragtay iskaga eg tahay laakiin dadka halkaas jooga oo baadiyahaas ku urursan wax gaadida oo u taga oo soo qaadaana ma jiraan maxaan ku idhaahdaa xarumihii caafimaadkana way ka fog yihiin marka sidaas ayaa marka loogu sameeyey nafkooda loogu geeyo insha allahu tacaala daaweyn bilaasha aada iyo aad bay uga heleen aada iyo aad bay u ducaynayeen marka xilligii loo baahnaana baynu kusoo aadi
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka sanaag waa hagaag dhegaystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka xulashada daljir oo idinkaga imaanaya daljir boosaaso
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaaladda siddeetan iyo laba labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
maanta oo khamiis ah waxaa magaalada garowe ka dhacay banaanbax roob doon ah sidii ay dowladda puntland ugu dhawaaqday asbuucii hore in maalinta khamiista ah roob doon la sameeyo dadweyne aad u fara badan ayaa ka qayb qaatay salaada roob doonta oo ka dhacday aagga xirada konton iyo afaraad ee waqooyiga magaalada garowe madaxweyne ku-xigeenka puntland ahna sii hayaa xilka madaxweynaha ayaa saaka ka qayb galay salaada roob doonta isaga oo bulshada abaarta hayso halkaasi uga duceeyo waxayna khudbadiisii ahayd sida tan ummadda reer puntland ee isugu timi goobtan iyada ah oo runtii qurux ka muuqata iyo dalxiis aynaanu iman ee aynu u nimi in ilaahay aynu maanta ku tuugno ku samayno salaad aynu ilaahay roob ku weydiisanayno dhammaantiin waan idin salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxay la tahay dad badan baa duceeyey waxaan ilaahay weydiisanayaa waa tii la odhan jiray hadalla la kala odhan og ilahna la kala tuugi og marka ducada nina ma dhammayn karo maadaama aanay dhammaanaynba oo dhammaad lahayn alla tuugistuna aanay dhammaad lahayn waxaan ilaahay ka baryayaa inuu madal khayr qaba oo sariica ayna siiyo waxaan ilaahay ka baryayaa midaan wax ina yeelin ee wax ina tara inuu ilaahayna siiyo waxaan ilaahay ka baryayaa oo inooga baryayaa in ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtay iyo islaamka iyo caalamkaba mid wax tara inuu ilaahay ka dhigo waxaan u malaynayaa ilaahay waa daalacanayaa qalbigeenna wuu arkaa qoraxda aynu u badheedhnay isaga baahidiisa iyo tuugidiisa waa run baryada aada barido qof yani adigoo kale ah kuma baahi tirayso laakiin ilaahun baa wax baahi tara uurkeennana ilaahay waa arka noolo kasta oo imika ku nool soomaaliya iyo adduunkaba runtii ama gaal ha noqdo ama muslim ha ahaadee mid walba in loo duceeyaa waata marka markaynu ilaahay toogno tuugista ilaahay inaga aqbalay siyaabo badan bay u dhacaysaa ado ama ha soo raagto ama ha soo degdegta inay timaado waa wax laga yaabo siday kuugu dimaadaana siyaabo kala duwan baa loogu keena gaaladaa maynaan qasbin ilaaha aynu tuugayno baa ilaahay iyaga inoogu soo dhiibin laakiin waxaynu qasabnayna maaha waxaynu baryayno oo si toosa u baryanana runtii maaha laakiin waxay tahay in la isgargaaro oo innaga dhexdeenna aan ka bilaabno waa wax loo baahan yahay ay la tahay abaar maanta isaga warrami mayno baaxadda ay leeg tahay culayska ay dadka ku hayso sida xoolihii u dhimanayaan dadkii u dhimanayo kuwo iyagu runtii waxyaabaha aan la yaabanahay waxa weeye baasha culayskeeda aad ku qiyaasi kartaa ummadda islaamku badiba ama soomaalidu dhaqan may lahayn qofku inuu xabad isku dhufto o isdilo ama toore intuu isla dhaco uu nafta iska rido laakiin abaartan haddeera ugu yaraan inta aanu hellay waa ilaa iyo shan qof lix qof weeyaan waxaad dareemaysaa qof lixdan sano soo shaqaynaya oo toban ciyaalo leh oo xoolihii uu haystay iyo shaqadii keliyahayd ee uu yaqaanay oo ay sii dhammaanayaan ama dhammaadeen markuu arkay inuu u naxay iyadoo aanay waajib ahayn oo dadka islaamkihi diinteenna ay mamnuucday haddana waxaad arkaysaa baaxadda ay abaartani dadkii gaarsiisay ilaahw adigaa ummaddan abuurtay ilaahw adaa qancin kara ilaahw adaa wax siin kara rabbiyo waxaanu kaa tuugaynaa midaan naga daahin oo deg dega inaadna siiso midaan waxna yeelin ee waxna tala inaadna siiso rabbiyow colaadan iyo amni xumadan inaad noogu bedesho amni rabbiyow abaarta inaad aaran noogu bedesho ilaahw dembigayga iyo kii waalidiinteedana dhaaf waa tii laysiiday ha la cafiyo madaxdan had yo jeer waa laxantaa waxay yihiin iyo waxaanay ahayn mid walba waa lagu xabanaya qof kasta oo ixantay ama wax iyidhi if iyo akraba wayga saamaxa waayo nin durbaan tuntay ilaa aqdalbay baa la yidhi culimadana waa tii war ha la iscafiyo waxa roob ku iman waaye dee waxay la tahay waa uun waxyaabaha iyo waxyaabo lamida bal inana aan yaraysanno baasha iyo tuhunka iyo dhibta muxuu ahaa ilaahayna aan cafi isweydiisano inaga dhexdeennana aan iscafino maanta cafi iyo musaamax baa cid kasta oo aniga wax iga sheegtay ama waxay tiri ama wa yani waan waan saamaxaya ilaahay dartii baan u saamaxaya baahida iyo abaarta ina haysataan u saamaxaya waxaan u saamaxayaa abaarta iyo colaada iyo dibka aan qof binu aadamihi nin qofna ka saari karin aabbahaa baan kaa saari karin waataan leeyahay da aabbayaal baa isdilay sababay isu dileenna la garanayo waa un abaartaa awooddeeda iyo dhibteeda iyo qaxarkeeda iyo fakerka uu fakeray waxa uu noqonayo futurkiisa iyo futurka carruurtiisa ilaahadow meesha kulul dartaa baanu usoo fadhiisanay qurux kumaanu dooran kumaanu dooran wax kale wanaag kale kumaanu dooranna waxaanu u doorannay inaadna aragto adigoona og waxaanu u nimi uurkayagana daalacayana cid ay ka qarsoon tahayna aana jirin ilaahayow baahidaa na haysata baanu u nimi ilah bahayda adigoon baa naga kor qaadi kale naga kor qaad adaa qaadiru kafuur raxiima waa sidii islaan ciise uu sheegayey runtii maanta ka hor dad intaa leego meesha isugu yima arag qof walba iyo guri walba iyo cid kasta bartiisa barta uu joogo iyoy ku taabata oo ku culaysisa ilaahw naga qaad adaa qaadiru kafuur raxiima mid deg dega oo sariic ah oo na anfaca ummadda anfaca meel kasta oo ay joogtaba soomaali guud ahaan iyo gaar ahaan reer puntland baan ilaahado kaa barinay wabilaahi tawfiiq allow naga aqbal kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland ahna sii hayaa xilka madaxweynaha injineer cabdixakiin xaaji cumar camey hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada daljir ku dhawaaqasta liiska magacyada golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo hogaamiye ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo lagu waday in la shaaciyo fiidnimadii xalay ayaa dib u dhac uu ku yimid ilaa iyo dabayaaqada toddobaadka soo socda haddaba dib u dhacaasi maxaa lagu sababeyn karaa arrimahaasi ayaynu waxaynu ka waraysanay aqoon-yahan cabdiraxmaan daqare oo ku sugan magaalada muqdisho bismillahi raxmaan raxiim horta aad baan idin salaamayaa maamulka iyo shaqaalaha radiyaha haddii aan usoo laabto su-aasha ay weydiisay soomaaliya waa kii doorashada ka dhacday madaxweynaha la doortay cusub ee isbedel doonka ah madaxweynuhuna wuxuu magacaabay ra-isul wasaarihii marka waxaa la sugaya kii beriga ugu dambeysay in ra-iisul wasaaruhu uu soo magacaabo golo wasiiro oo runtii dadku ku qanci karaan oo dadku hadda dabayl baa socota waxaad moodaa rajo badan ee dadku qaar qabaan shacabku qabaan marka xukuumad ka turjidi karta rajada ayada ah oo wadankan siyaasadiisa aqaalihiisa amnigiisa adeega arrimihiisa bulshada xukuumad runtii meel marin karta ayaa ra-iisul wasaaraha laga sugayaa una runtii mashquul ku yahay waxaad moodaa marka wadatashyadii inay soo dhamaadeen oo runtii prime ministerka iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha aqalka sare kulli wadatashu baa ka dhexeeyey shacabkana waa lala tashanayay aqoonyahanka waa lala tashanayay qaybaha bulshada waa la arkayay marka hawshu waxaad moodaa inay daraha kusoo xirartay oo runtii shalay iyo xalay iyo ilaa maanta iyo waxa laga hadlayay tahay kala xulashadii documentationiskii titiyadii hawshaasaa kulley socota waxaan u malaynayaa marka toddobaatan iyo laba saaca lagu soo aadan in laga yaabo in golihii wasiirada lagu dhawaaqo sababaha marka aad xoogaa baahiyeyna waxay tahay dawladnimada xukuumadda ayaa ah golaha wasiirada xubnaha golaha wasiirada lasoo magacaabi doono ayaa marka fulinta hawsha barnaamijka dawladeed ayaguu ku xiran yahay marka marka waa in laga fikiro oo aada loo fiiriyo oo madaxweynuhu wax qaban fiiriyo primarsek wax qaban fiiriyo shacabkuna ay talooyinkooda geeyaan si runtii aysa wax nooga xumaanin oo waxaana farxadan dadka ka muuqasa iyo isbedeldoonkana dadka hadda ka muuqda dadkii ka turjumi lahaa waa golaha wasiirada marka sidaasaa runtii oleyska u malinaya waayahay aqoonyahan saan la soconno dowladdan dowladihii ka horeeyey wasiiradii ra-iisul wasaarayaashii hore ay soo magacaabi jireen muddo bil ku siman bay soo magacaabi jireen marka xukuumaddan waxaa la odhan karaa ka bisishahay xukuumadii hore
horta walaalow markaad fiiriso dastuurka waxaan dadku hal abuurku free ma aha waxaan ka ka wadaa wax kastoo shaqoo la qabanayo waa in social contractiga wadanku yaala lagu lagu saleeyo taasoo macaanaasi dastuurka in la tixgeliyo dastuurka wuxuu qabaa prime ministerku muddo soddon cashir gudahooda inuu kusoo sameeyo goli wasiirada kulli hadda waktina waa u dhaman yahay taasu waa mid oo wax weyn oo hadda laga carabaa ma jirin midda labaad xukuumaddan waxay ka duwan tahay xukuumadihii hore dadku maadaama ay soo daaleen oo wadanku wax badan dhibaataa soo maray haddana afartii sane hadda ugu dambeysay dawladdii waktigeed u dhamaaday ee mudane xasan sheekh maxamed madaxweynaha ka ahaa wax badan runtii inay hallaabeen dadku ay qaar aaminsan yihiin haddana doontii la saaraa iyo doorashadii socotay si sahla oo laba filaana madaxweyne shacabku ay mataqaanaa runtii banaynayeen oo oga soo dhexbaxay madaxweynihina uu prime minister doortay way ka duwanaan kartaa marka wacyiga maanta yaala wacyigii shalay jiray wuu ka bedelaan karaa waana midaasaan isleeyahay midda hadda baahinaysa xubnaha golaha wasiirada say doontaba ahaatee anagu waxaan oga fadhinaa shacbiga soomaaliyeed haddaan nahay madaxweynaha iyo tiamkiisa prime ministerka iyo tiamkiisa oo la taliyaashiisa waxaan oga fadhinaa golo wasiiro oo akhlaaq leh oo tacliin leh oo dawladnimada kasoo shaqeeyey oo experience leh oo aan lagu tumaynin musuq maasuq iyo inay dawlada soomaaliya faragelinba aan ku haya inaysan calaqaad badan la lahayn wasiirka annaga mataqaanaa caafimaadka noo qabanaya ama arrimaha gudaha noo qabanaya ama adeegka kale ee bulshada qabanaya ama waajibaad ummaddu leeda lagu aaminayo waa inuu yahay wasiir nadiif ah oo mataqaanaa corruption aan ku jirin jaajuus aan ahayn wasiir howlkarnimo lagu tumayo wasiir mise dadka soomaaliyeed inuu qaarna aabo u yahay isaga oo wixii asagu ka wen yahayna uu aabo u yahay oo sida caruurtiisa oola macaamilo wixii asaga ka weyna ay aabayaasha yihiin oo dareen noocaasa wasiir leh ayaan runtii u baahannahay marka waan ka rajaynayna prime ministerka iyo madaxweynaha waana u sheegnay aqoonyahanka soomaliya haddaan nahay fariinta waan gaarsiinay arrintaasaan ka filaynaa in madaxweyne dawladda dhexe inay saas xukuumadda kusoo baxdo oo runtii markaasna xukuumadda barnaamijkeeda la timaado oo barnaamijkaana uu noqdo barnaamijka wadanka oo dhan saameeyo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada iyo dawladaha hoose ee wadanka waa runtii barnaamij fiican baan ka filinaa dowladda insha allah waayo ugu dambeyntii marka een, isla xisaabtanka ra-iisul wasaare waxa uu sheegay in xukuumaddiisa een, shacabku ay la xisaabtamaan taas een, maxay ka dhigan tahay marka Eh, waxay ka dhigan tahay sida ku qoran dastuurka cutubka labaad ee xaqa muwaadinka eh, dowladnimadu shacabka ayay ka bilaabataa shacabka ayayna ku dhamaataa that means waxay tahay marka dowladnimada shacabka iskale kuwan waa shaqaalo madaxweynuhu waa adeege waa kawsaar prime ministerku waa kawsaar madaxa baarlamaanku waa kawsaar waxay ilaaliyaan ummadda ayay ilaaliyaan danaheeda Eh, marka hadday marka wasaaran yihiin oo dadka ay u shaqaynayaan ay shacabka yahay marka shacabka marka awoodda iska leh waa taqaanaa eh, ninka hantida iska leh ee geela iyo ariga looda leh markuu kawsaarka ama raaciga uu u dirsado shaqada waa taqaanaa hadduu shaqada hadleeyo waxay ku imaan karayaan marka ra-iisul wasaaruhu eh, aad baan ugu hambaliyeynayaa inuu sidaas u hadlay ra-iisul wasaaruhu waa raaci madaxweynuhu waa raaci ammaanadaasaan u dhiibayna shacabku leeyahay siyaasadda leh ee dhaqaalaha leh ee amniga leh ee arrimaha bulshada leh ee moralka bini aadamka soomaalida taabanaysa shaqadaa inay kasoo baxaan baan rajeynaynaa prime ministerkuna runtii waa wuu ballan qaaday Eh, soomaaliya maanta waxa weeyaan eh, laba waxyaabadoo fiican ayaa hor yaala Eh, problemka soomaaliya wuxuu ahaa koonfurta iyo bartamaha soomaaliya mushkiladda halkaasi ahayd laga soo bilaabo magaalada gaalkacyo ilaa magaalada dhoorley Eh, labaatankii sano problemka halkaasu ahaa waxay moodaa qaab dhismeed dowladeed baa ka bilowday koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa dhisantay galmudug waxaa dhisantay hirshabeelle waxaa dhisantay jubbaland waxaa dhisantay mataqaana koonfur galbeed marka waxa wey tetiska waa saas horena waxaa jiray oo runtii nabdoonaa oo dowlada ahaa somaliland iyo puntland marka hadda waxa weeyaan somaliland iyo puntland eh, galmudug hirshabeelle jubbaland qaab dhismeedkii dowladeed waa dhisan yahay Een, marka runtii waa challenge fiican oo fiican maadaama qaab dhismeedkii dowladeed uu abuuran yahay xukuumadda waxaa laga rabaa inay ku dhex shaqayso oo amnigii deegaanka oo dhan la sugo oo runtii dhaqaalihii si guud loo mataqaana horumariyo oo miisaaniyad guud oo waddanku leeyahay oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dowladaha hoose iyo hay-adaha madaxa banaan iyo mashaariicdii miisaaniyad ka tirsan karta la dejiyo oo runtii waddanka laga xoreeyo qabyaaladda iyo musuqmaasuqa iyo argixisada caalamiga ee waddanka mataqaana baabiinaysa dhibaysa waxaasoo dhan baa runtii in laab dheer waqta loo baahan yahay marka janiskana waa janis maanta taagan janiska labada muhimka waxay tahay dadka soomaaliyeed waxay runtii eh, eh, kalsoonidooda siiyeen oo jecel yihiin madaxweynaha hadda jira oo runtii dadku aad ay bananayaan marka waddanka oo xaaladiisu maanta ay sahal tahay oo iska roon iyo waddanka oo madaxweynaha laga jecel yahay iyo tiinkiisa waa laba jaanis oo runtii aan jiri jirin marka labadaa la isku daro waxaan rajeynayaa lixda bilooda soo socota ama halka sana soo socota in waddanku hal dhinac u dhaqaaqo khilaafaadka la yareeyo dowladda dhexaa marka hogaankaasi iska leedahay dowlad goboleedyada waxaa laga rabaa in barnaamijka dowladda dhexe ay kaabaan oo oo mataqaanaa shaqadooda ah heer dowlad goboleed ee horumarinta ku salaysan kulligeed inay ka shaqeeyaan oo waddankan dadka madaxda ah ay u shaqeeyaan waajibaadkaasa ummadda soomaaliyeed horyaala shacaban wa xukuumanna waa laga rabaa qofka waa laga rabaa shaqada ayada kaasina waxa uu ahaa aqoon-yahan cabdiraxmaan daqare oo qadka taleefanka ugu warramayay isagoo jooga magaalada muqdisho waryaana xasan heykal waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka xulashada daljir ayaad dhegaysanaysaan hooyooyinka ka shaqaysta ganacsiga yaryar ayaa la sheegayaa hooyooyinka ka shaqaysta ganacsiga yaryar ee degmada qardha ayaa lagu soo waramayaa in horumar ballaaran ay ka sameeyeen ganacsigooda warbixin ku saabsan arrintaasi ayaa waxaa magaalada qardha inooga diyaariyey waryaheena maxamuud fantastic
waxaan ku gataa nanacyo iyo loos iyo waxaan ku idhahdaa xalwo yar iyo buskut iyo wax weeye horta anugu maalin badan waxaan kala xidhoodaa toban kun maalin labaatan kun maalin soddon kun laba sanoo baan ka shaqaynayay laba sanaa wadwade anaa cidna ma biile xoogaaga biribeedka iyo maxaanku yidhaahdaa waxa yar baan isaga celceliya magaalada qardha ee xarunta gobolka karkaar ayaa ka mid a magaalooyinka puntland ee muddooyinkan dambe laga dareemayey saanqaadyo horumar iyo horakac taas oo ganacsiguna uu ka mid yahay ganacsiga qardho ayaa leh heerar kala duwan sida shirkadaha waaweyn kuwa dhexe dukaamaduna ay ka mid yihiin iyo kuwo hoose ama yaryar oo inta badan ay yihiin kuwo aan muuqan misena qoysas badan noloshooda maalinlaha ay ka maareeyaan ganacsiga hoose ama yaryar waxaa ka mida miisas yaryar oo inta badan teesan hareeraha waddooyinka laamiga dhex mara magaalada waxaana ka mid a dadka ka shaqaysta hooyooyin iibiya alaaba yaryar sida ay ugala soo baxaan qutuldururigooda maalinlaha ah haddaba si aan u ogaanno ganacsigaasi yaryar iyo sida nolol maalmeedka qoyska ama qof ahaaneed looga soo saaro maanta waxaan booqday hooyooyinka ganacsatada miisaska yaryar maamo maalo axmed cismaan waxay haysataa miis yar waxay ii sheegtay inay shaqadan ku soo dhex jirtay siddeed sano kana biisho shan carruur ah waxaan ku gataa nanacyo iyo loos iyo waxaan ku idhahdaa xalwo yar iyo biskut iyo wixaygaas iska jaaftaane wallaahi taasna aaday halis u tahay laakiinse ilaahay waa anaga badbaadayaa dhowr sano siddeed sano camal carruur waxaan ka bilaa shan markaa waaya suuqa miiskan aad ku geda alaabta bal suuqiisa ganacsiga mar miyuu roon yahay mar ma dhexdhexaad baa siyaasa waayo socodkiis marna waa fiican yahay marna maxay ahato waa iska dibdhacsan yahay wakaa xaawo macalin waa hooyo iyaduna nolol maalmeedkeeda kala soo baxda miiska waxay ii sheegtay in suuqa maalinba uu heer joogo ayna maalintii ka soo saarto lacag aan dhaafsisanayn shan iyo labaatan kun oo shilin soomaaliya ugu badnaanna soddon kun oo shilinka soomaaliga ah haddee suuqa maalin ba sii waayaan maalin waa la helaa maalin waa la waayaa hadda waa kan wax waaya horta anugu maalin baan waxaan kala xeloodaa toban kun maalin labaatan kun maalin soddon kun hadda saas weeye waxaan gadaa biskudada iyo nanacayaashaasaan gadaana dhowr laba sanaan ku jira waaya labadaas sano oo aad shaqadaada waday maxaad ka faa'iiday maxaad ka dareentay ma shaqadaada wallaahi waxbaa anugu waa ka helaa nolol maalmeedkay laakiin wax dhaafsiisan kama helo waa kan abaarta ka jirta dalka soomaaliya ayaa saamaysay dadka badankood waxayna ka mid yihiin hooyooyinka haysa miisaska yaryar kuway abaartu sida gaarkaa u saamaysay sida ay sheegayso hooyo caasho xaaji xilliguna hadda waa xilli iska adag oo maxaanku idhaahaa waad la socotaa wax saasay kollay kama yimaadaan laakiin dee waa wax la isaga macanaaso abaarta dee siday dadka u saamaysay noo saamaysay abaartu way wada socotaa dooga iyo naqu way wada socdaan nin waliba dhibaatada abaarta kollay haddii miyiga magaalada way wada socdaan wayna wada saamaynaysaa ilaa adiga soddon labaatan shan iyo labaatan haddasi haa dee meesha maxaa intaad muuqato aad aragtid baan ku hayaa anugu galabtii galabtii casaradii baan imadaa ilaa habeenkii fiidadkii baan iska joogaa laba sanoo baan ka shaqaynayay laba sanaa wadwade anaa cidna ma biile xoogaaga biribeedka iyo maxaanku yidhaahdaa waxa yar baan isaga celceliya muxuu biila waad aragtaa maya haddee carruur way joogaanoo lix carruuraa joogta elkadeeda intaasi maxay baad carruur iyo cid ka taraysaa waad aragtaa say yihiin waxaa meesha ka muuqda wixii indha arkaan baa ilka gooya laamiga ka waran laami geeskiisa fadhida wax dhiba may soo gaaraan gawaarida markay marayaan wax dhiba ma qabno wax dhibaata inagama soo gaaran halkaasaan joognaa maxaan ku dhaha alxamdulilah wax ilaahay loogu shukriyo loogu mahad celiyo magaalada qardhe xarunta gobolka karkaar waxay ka mid tahay magaalooyinka sida gaarka uga faa'iidaystay waddooyinka laamiga la saaray iyo leerarka ku shaqeeya soolarka faadumo axmed waa hooyo haysata miis yar oo camiran waxay fadhidaa laamiga geeskiisa xilli aan la kulmay waa saddex saac oo habeennimo waxay sharaxaysaa faa'iidada ay ka heleen laamiga iyo leerarka ku shaqeeya cadceedda layirka waxaanu ka helay iftiin iyo wax arag faa'iido weyn baanu ka helay waddadana haddaba waddadii baabuurta iyo waabka kunoo maraayeen hagaagsan waa kaa waayahay waddada geeskeeda aa fadhidaa layrkiina waa kan baxaayo soolarkii marka ganacsigaa yar miiskan yarka ah maxaa isbeddel ka dareentaada maya haddaba isbeddel ka dareemooda waa meel suuq ah oo iftiin oo furan laakiinse waxaa jira waxa la yidhahdo jiilal waan suuq baxayn balse waa faa'iido waxa weeye haddaan layr iyo wadda iyo midna jirin waxba magu gateen hadda waa kaa marka waxaa leedahay waddada waddada iyo layrka faa'iido badan ba xoogaa miis ka waxaan kala dareemi weyn hadda ha si kastaba ha ahaatee tan iyo wixii ka dambeeyey burburka soomaaliya hooyooyinka soomaaliyeed ayaa noqday kuwo ka qayb qaata nolosha reerkooda ganacsigana ku soo kordhiyey ganacsiyo kala duwan oo ay bulshadu la jaan qaadaan maxamuud fantastic warbixinada arrimaha bulshada radio daljir magaalada qardho aad iyuu u mahadsan yahay warbixintaasi uu maxamuud fantastic inooga diyaariyey hooyooyinka ka shaqaysta ganacsiga yaryar ee ku sugan degmada qardha waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka xulashada daljir oo idinkaga imaanaya daljir boosaaso ayaynu intaasi kusoo afmeereynaa barnaamijka waxaa gacan ka geystay soo jeedintiisa shirkada isgaarsiinta ee goolis goolis ku dooro hal abuur iyo horumar joogtaa dib intaan barnaamij midkaan lamida ku kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo